magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayo ardayda kaalimaha hore ka galay tartanka bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana ku tartamayey soddonka jus ee qur-aanka kariimka waxaana soo qabaqaabiyey tartanka mu'asasada al irshaad waxaa ka qayb galay munaasabadda shirac cabdi maxamed guddoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada jubbaland mas-uuliyiinta mu'asasada al irshaad culamaa uddiin macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale shariif abshir cabdulaahi guddoomiyaha mu'asasada al irshaad ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray tartanka waxaa noo soo gabagaboobay ardaydii tartankan u qabanay ee annagoo ka soconna mu'asasada al-irshaad ardaydaas oo aan guddoonsanay maanta abaalmarino qaali ah ama iyo hadiyado ee ardaydaa oo ku tartamayey saddex qaybood labaatanka jus ee shan iyo tobanka jus iyo kuwa tobanka jus ku tartamayey ee dhammaan waxaan guddoonsanay abaalmarino inta arday ee gashay kaalmaha oo keliya ah ee inta kale oo ka soo hadhay ardayda oo aan kaalmaha gelin iyagana waan guddoonsanay abaalmarino kale maadaama ay yihiin arday soo tartamay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay mu'asasadu sii socon doonto ay tartanka mid lamid a sii qaban doonto sanadkan nagu soo wajahan haddii uu alle intaa nafta ugu simo aad baad mahadsantihiin dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qaybgalay shirac cabdi maxamed guddoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada jubbaland iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda iyaga oo sheegay in wax lagu tartamo ay ugu qayr badan yihiin qur-aanka kariimka waa arrin farxad leh waa wax ku dayasho mudan maxaan ku ihahdaa majliskan aan galabta fadhino waa meeshii ugu qayrka badneed weeye markaan u soo noqdo tartanka qur-aan akhriska sanad walba mar baa la qabtaa ujeeddada laga leeyahay ee tartanka loo qabanayna waxaa weeye waa weyneynta iyo karaameynta iyo cisga iyo mataqaanaa kitaabka qur-aanka ee ilaahay leeyahay in kor loo qaado weeye isla markaana ardayda lagu qiimeeyo qur-aanka ay baranayeen iyo tarbiyadda ay baranayeen iyo towjiidka iyo xifdinta qur-aanka meeshay ka gaareen in la ogaado weeye taasaa ilmaha ama ardayda lagu kala saaraa si loo ogaado heer kasta oo cunuga uu gaarsiisan yahay aqoontiisa siduu sheekha sheegay waa runtii waa wada guulaysateen dhammaantiin buundooyin fiican baad keenteen haddana idinkoo guulaystay baa haddii lasii kala sarsaaray oo dhibcaha ugu koreeyo koow iyo laba iyo saddex kaalimaha waxaa galay kuwa kaalinta afraad galay ilaa kuwa kaalinta lixaad galay qayb qayb jaranjaro ayaad maaragtay leedihiin laakiin micneheeda maa qofkii la yidhi waa dhacay inuusu waxba aqooni maaha kii baasayna oo halkaa abaalmarin lagu siiyay micneheeda maaha kan ardada dhan ugu fiicna isaga maaha laakiin waa un layro kala horreey maahaane waxaa weeye dhammaantiin guulaystayaal baad tihiin keligiinna maadna guulaysan innagoo dhan baa wada guulaysannay marka ilaah baa maanta iska leh waxaan rabaa ardaydan kula dardaarmayaa haddii alla idmo inaad sii wadaan akhrinta xifdinta cilmiga qur-aanka kariimka ee ilaahay kor loogu qaado karaamadiisa kitaabka annagii maxaan dhaxalsiinay buuhi ilaahay addoommaha annaga wa wanaagsan baan dhaxalsiinay bu ee dhaxalsiinta la sheegay sootan maaha fa minhum daalimun linafsih wa minhum muqtasid minhum saabiqun bilkhayraat jacalana allahu minhum cunug yaro innaga naga midnu saa u aqriyo waa wax dareenkeedu wax la soo koobi kara uusan ahayn waalidiinta macallimiinta ardaydii ku soo dadaashay allah ha idin xoreeyo naarta allah idinka xoreeyo biidni illaahi tacaala jidhkiinna jahannama allah ka koriyo biidni illaahi tacaala marka inaan ardaydaana waxoogaa aynu ka farfarxinno weliba khusuusan mucallimiintii sanadkii hore iyo sanadkan qoladii baade markaas guddigii waayo markaa tartanka baade markaa qaadahayay taxkiimka waxay isla qireen inaysan isu dhoweyn ardaydaas sanadkii hore iyo sanadka inaan waxba isaga danahayn oo aad baade markaas sanadkan baade marka ardaydu ay uga horumarsan yihiin sanada dambena insha allahu tacaala inaad sidaa ku sii wadaan oo mucalimiintii baad markaas ardaydaasaa usoo tababartay carabkiina biri iyo boog baa allaha ka i- ka- ka ilaaliye e waan idiin ducaynaynaa waan soomanaa inuu ilaahay aqbalana waan rajaynaynaa beydkiisi baan ku jiraaye inaad dadaalkaas sii laban laabtaan oo taariikh aad reebtaan raggii naga horreeyey taariikh bay reebeene waa kana qur-aankii iyo diintii islaamka halkan ay soo gaadhsiiyeene innaguna inaan taariikh reebnaa laga yaabo